bismillahi raxmaan raxiim asalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan iyose weliba aadna maqashaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu dawgalay
wacan mar kale waa habeennimo khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay labayo labaatanka februaayo sannadda laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka waxyaabaha aynu idinkuu soo gudbin doonno idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maantay lagu aasayay meydadka dadkii ku dhintay weerarkii dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir sidoo kale saaxiibyaal barnaamijka waxaynu idinkugu soo gudbin doonaa xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay maantay ansixiyeen sharciga hay-adda nisa qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa waxa ay aada u dhaliileen sharcigaasi kaasi oo la sheegay inuu awood buuxda siinayo agaasimaha hay-adda nisa mahad maxamed salaada waxyaabaha kale haddii rabiraali ka noqdo aynu idinkuu soo gudbin doono barnaamijka waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe waxa uu la kulmay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada aadan yabaal ee gobolkaasi isagoo ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulka iyo sidoo kale dowladda waxyaabaha kale barnaamijka idinkuu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu maantay kulan uu kala hadlay taageerada amase uu kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socday midooda yurub isagoo kala hadlay taageerada qorshaha xasilinta ee xukuumaddiisu ay waddo waxyaabaha kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dhegeystayaal guddiga horumarinta adeega bulshada ee aqalka sare waxa ay su-aalo weydiiyeen mas-uuliyiin ka socotay amase mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya oo su-aalahaasi ka jawaabay sidoo kalena ka warbixiyey halka ay wax marayaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale caqabadaha haatan ay wajahayso barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynaya cabdiwahaab cabdulqaadir xasan waa mar kale iyo barnaamijka wareega wararka
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa tahay ismaqal wanaagsan markale dhegeystayaal aynu ku bilown barnaamijka xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maantay waxa ay yeesheen kulan gaar ah kaasi oo lagu horkeenay xildhibaanada sharciga hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka ee nisa kaasi oo ay xildhibaanadu meel mariyeen maanta hindisa sharciyeedkaasi sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa ay si adaga u dhaliileen sharcigaasi oo ay sheegeen inuu yahay midda awoodda dowladda oo dhan gacanta u gelinaya agaasimaha hay-adda nisa taasi oo ay sheegeen inay tahay mid aan la aqbali karin haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa arrintaasi si kul kaga hadlay waxaana xildhibaanada sida adag kaga hadlay arrintaasi ka mid ahay senatar muuse suudi iyo sidoo kale senata- senatar cabdi qaydiida kuwaasi oo sheegay in sharcigan uu yahay mid ah, gebi ahaanba aysan muhiim ahayn in la ansixiyo inkastoo ay goluhu ansixiyaan
bismillaahi raxmaan raxiim gudoomiye ku-xigeenka koobaad gudoomiye ku-xigeenka labaad hokeeyaha iyo shaqaalaha aqalka sare warbaahinta waxaa amniga ka joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed maalin hore waa ka hadlay waxaan ka hadlana waxba lagama soo qaadin ma ogi aniga maha loo rooraayo waxaa loo baahan yahay sharcigan ummaddan oo dhan oo ka dhexeeya shan beelood iyo bar aa la rabaa in lagu dhuqo lama rabo in qof gaara gacanteeda ku jiro toban iyo laba shaay oo qoraalah aa jeebkayga ku jiro waana hal beel kaliya waxa kale iska lehel oo f- mahad salaad oo hadda qoray waana kuwan waxay kala yihiin dadkan in loo aaso walaxayan ogeyn looma baahna in ansixiya sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga ma qabo waa akhrihaa hadday dan u tahay ayagu waay haddayna dan u ahayn ha ka doodaano han iska saxaano aniga warkii waa kan hay-adahan ma diidani qofahan ma diidani qoysahan ma diidani weliba qolada laxijiha ayaan ah laakiin sida hadda wax uu u qori waayana ummadda ma anfacdo awoodda halkaan ugu taalna qofay anfacaysa ma leh wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaaraddu ku leedahay waa afartee todobo kameelaboo ka bilaaba ha uwadiis afartee todobaynu ku dhammaahay shaay walba keligiisaa magacaaba xilka asagaa ka qaada saddex kaaliyou leeyahy asaga kaliyaha awoodin inuu soo magacaabo asagaa ule inuu xilka ka qaado waxa ka hooseeyoo dhan asaga kaliya waay ayagu waxay qaba karaan waa iska yar yihiin wax ku xogoo la leeyahay hebelaa ku xogo ma jiro waxaas oo dhan in laga tacadiraa loo baahan yahay mana necbi aniga laakiin waxaan nacabahay wixii ummadda wuxuu dhimaya intaas waa akhrihaa degdegtaana igu qasabtay xelalka ugu muhiimsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dekadda mahadsalaada aa leh eraboorka isagaa leh maaliyadda isagaa leh hoggaanka ciidamada isagaa leh hoggaanka tababarada isagaa leh hoggaanka gobollada dhammaantood asaa leh hoggaanka la socodka sirdoonka asaa leh N- nootayooyinka iyo dhulka asagaa leh hoggaanka saadka guud asagaa leh taliyaha ciidanka erboorka asagaa leh taliyaha ciidanka duufaanka asagaa leh taliyaha guud ee ciidanka hay-adda niisa asagaa leh wuxuu ummadda kale u reebay uu sii haayo idinkaa og awoodoo dhanna asagaale madaxweynaha haddii golaha wasiirada soo qoraan soo gudbiyaan saxiixuu ku leeya mahaasuu uga helaa asaga haddou qoray meel kaloo ka geli karo uga mid jeeda maahan qoraalkan buuggan ku mataa buuggu saasuu u yaal gacanta manaad rabtiin la booda manaada rabina la booda aniguna allaahuma ablaqtu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan arkahayey meel qodob ka mid oo laleeyahay sharcigii nabad sugidda hore loo baabi oo ahaa sharci afar iyo toban kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanka waa la baabi'iyaa la yidhi sharcigaas la baabi'iye waxay ahayd in normally lasoo raaciyo draftigan oo la arko maxaa isbeddela heerkee isbeddelay ilaa sharci intaasoo sane lagu soo dhaqmayey ayuu ahaa maxaa laga qaatay maxaa ka beddelay in la arko waay ahayd qodobka labaad ee aniga observationka fiiradaydii ka soo baxay mudane guddoomiye mudane yaal waxay ahayd agaasimaha guud ee sirdoonka taliyaha labadaa arrimood ee aragtidayda ama ciidan ama siyaasadeed ama garasho ma is ma is isdaboolayso oo ah ama waa inuu noqdaa taliyo ciidan oo ah structureka ciidanka qaranku leeyahay oo afarta ciidan inuu ka mid noqdo agaasimuhuna meesha ka baxo magaca agaasimuhu oo leeyahay ciidanka nabad sugidda qaranka oo taliyaha saasuu ku noqdo imaa in talis la bixiyo iyo qaab yacni dastuurka laga saaro marka horeba intaan la keenin bay ahayd in dastuurka laga saaro in ciidanka nabad sugiddu ka mid yahay ciidamada qalabka sida inuu ka mid yahay in laga saaray ahayd nasiib daro ayadana ma arkin midda kale afraad markii saddexaad la soo aado qodobka odhanaya agaasimaha haddee agaasimo waa la yaqaan magacuu raba ha yeesho awoodduu raba ha yeesho qaab buu yeelanhayaa qaab aan ciidan ahayn buu yeelanhayaa awood aan ciidan mid ciidan ahayn oo wax lagu ciidankuna waa dhaqan shuruucda kaleoo dalka u taalna habbaa loogu dhaqmaa arrintaas iyaduna waxay ahayd arrin shala markaan arkay runtii labadii arrimoo is saaran waxaa kaloo iga dhexbaxa markaan fiiriyey awoodaha ku jira ma booliiskii soomaaliyeed baa la baabi'iyey awoodahan waa inta badan waxa weye awoodihii booliiska soomaaliyeed weeye maxaa aawey aawey booliiska soomaaliyeed awooddiisii anugu ma ogeyn meel looga saaray ciidanka booliiska soomaaliyeed fursadda looga saaray oo la yiri waa la baabi'iyana aniga ma ogi arrinta ayada qodobka afraad awoodaha haddii la yidhaahdo matalan awoodaha agaasimaha haddii la yidhaahdo dee awoodaha meeshaani waa mid ka weyn ka sarreeya qof shaksigii awood u yeeshoo ah intaasoo takrifal buu samayn karaa lamana dacweyn karo labana arki karo maxkamadda la- haddii la dacweeyana meel mugdiyaa lagu qaadayaa marka yaa lo- yaa la ceejinaya oo ceegay yaa yaa yaa yaa la- yaa- yaa la qarin maxaa laga qarinaya haddii dalka qofka ugu sarreeyo ha- waa la dacweyn karaa marka waana isdifaaci karaa waxaa la yidhaha laje kuala bartuuti sharcigu dadka waa u saneeya
si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi
waa tahay qeybaha hore ee barnaamijka ayaynu weli ku wada jirnay dhegeystayaal markaana haddii aynu fiirino gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe waxa uu gaaray deegaano ka tirsan gobolkaasi gaar ahaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe isagoo kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugan degmadaasi gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka shacabka ah in ay qeyb ka noqdaan sugidda amniga iyo sidoo kale deegaanada kale ee gobolkaasi haddaba gudoomiyaha ayaa la hadlay bulshada
waxa shaqeyhayan waa bini aadan marka waxaan rabnaa dowladda iyo bulshada maamulka iyo ciidamada sidii la isula shaqey lahaa in laga wada hadlay ahayd maanta ujeedada oo maaragtay wada shaqeyn wanaagsan bulshada sidii u dhexmari lahayd wax hadday dhacaan sidii maaragtay meeshii loo aadi lahaa iyo qaabkii maaragtay loo wajihi lahay waxaad moodaa niman meeshaan joogin jiray gartoodana gar gardaradoodan garay ahayd qof la xaajoo kartay oo habar u dhasha ma jirin anaga laakiin waxaan ogolnay in maaragtay haddii aan qaldanan la yidhaha xataa waa qaldantiin laakiin waxaan u adeegayna waa shacibka niman maaragtay ayaga maaragtay awooddooda meesha u qabsado isaga tasarufaya dadka ma nihin waxaan rabnaa marka shicibkii sidaas ahay maanta haddii dowladdii meesha timaado waxaa dhici kara qof bili aadan oo dowladda ka mid inuu qalad sameeyo ama maaragtay qof oo sh- kaleento bulshada ka mid ah inay maaragtay si qaldan uu wax u arko marka ma inaan marka la qaylino meelaysan ahayn la aadnaa mase waa inaan markaas aan u keenno cidda ay qusayse ee aan dhahno waxaan iyo waxaana qaldane waxaan hala saxo mase intii yareedoo haysanaan maaragtay burush xaar leh dabada u gelihiinaasaan leenahay wax ka jiraba male waxay sheegaan beenay sheegaan lasoo rogsaynaa marka waxaan rabnaa waxyaabahaasaa biniaadanka ku dhex jiro marka intaas inaysan dhicin oo bulshadu iyo ciidamadu iyo maamulkuba intaba iska warqabaan hadday wax dhacaan inay maaragtay maamulkii hadduu leey la gaarsiiyo hadday ciidamadii leeyihiin la gaarsiiyo si bulshadu shaqo wanaagsan ay u timaado wax laga shaqeyhayo horta waxaan wada leenna waa cid gooniya waxay leeda ma jirto cid gooniyana waxay wadata meesha ma yaaliin waxaan annaga wada leenna waa gebigeen waxaan wada adeegoweynaa shacabkan guryaha joogo oon ka soo wada tagnay oo codkooda uusan meel gaari karin oo aan madax u tigi karin oo maamul aa ag tigi karin ayaan u wada adeegoweynaa gebigeen ninka dhaqanka wuxuu matelaa dadkii hoos oo maaragtay joogay baadiyahaas oo masaakiin tahay inuu inta ka soo kaco maamulka saa u imaan kareen maamulku u yimaado uu yidhaha waxaan iyo waxaan iyo waxaana kaaleysan dadka maamulkiina waa inay markaa ninkaa nabadoonka ama ninkaas odogaa warkiisa haddii soo gaaro ama qofkaas mas-uulka oo meeshaas ka tirsan hadduu soo gaaro maamulkiina waa inay baxaan ee arrinkii wax ka qabtaan ujeeddada adeeggeena oo wada yahay waa intaas adeeg naga wada dhexeeyo oon wada leenahay oon wada adeegayna bulshadaas jirto duurkaas jirto markay aadan yabaal haddii la yidhaah halahan inta ku jira maahan markii loo qaybiyey maxayna qaa halahan ku jira inta inta aadan yabaal maba dhawoba marka intaan wakiillo waayo waxay wakiil ka yihiin bulshada inay gaarsiiyaan wixii meeshaan ay ka qaadeen hadhowna inay soo gaarsiiyaan guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka ayaga arki karo ayagaana u imaan karo inay hadhow ka maskiinka ahoo dhibka meesha ku haysto ama dhib inta loo geysta ama meel u aada aqoonin inay inta soo baxaan ay yimaadin yidhaan dhibkaana dhacay meeshaasoona ka dhacay qofkaasaana geystay saasoona ahay isla markaasna maamulka waxaa laga rabaa inay sillaab ka qaadaan oo jawaab ay ka bixiyaan hadduu ciidanka ay la amri lahay ayaga amraayo haddii ay ayaga wax ka qaboobeen maamulkii ka sarreeya inay u gudbiyaan waxaan rabnaa marka xaajadayna anagu waa wada leenahay gartaydana gar gartaraydana gar nimankii meeshaan joogo kale ma nihine waxaan rabnaa annagoo isla hadlayno inaan waxaan rabnaa wanaaggeena ka shaqayno annagoo wax isu sheegayno inaan wanaaggeena ka wada shaqayno laakiin inaan annagoo isu- wax isu sheegayno oo iswanaajiyayno nimankii meeshaan jooga kama xoog yerin annaga laakiin midda qarooftayna dheryihiin iyo xishoo daro mase waa beentay annagu hadda mogtaa intaas ma yeeli karno dadkaynayaa tihiin laakiin nimankaan dadkaan shaqo kuma lahayn kan dadkaan ka mid ahayna maskaxdiisaaba la bedelaba oo dadkaan maarata wax dadkaan oo u qabahayo inuu wax ka wanaagsan u qabto aaba loo sheegaba dadki inuu dilo waayo looma sheegin inuu dhibaatayo waayo looma sheegin ee waxaa loo sheegay inuu wax ka wanaagsan u qabto waayo marka waxaan rabnaa waxa maanta ay toobigaan ama barnaamijkan uu ku saabsan yahay waa noocaas gebigeen inta aynu meeshaan fadhido waxaana adeegayaal u adeegto bulshada een, reer aadan yabaal iyo gobolka shabeellaha dhexintiisa kale iyo isteydkaba waxaan marka ugu adeegaynaa adeeg wanaagsan inaan ugu adeegno dhib waa dhaca biliaadanaa laya biliaadanku dhibka hadduu dhaco yaanaan maaragtay uwa sii darine aan dhibka dhacay sidaan ku suuli lahayn aan ka shaqayno akhyaartiinna iyo dadkiinna meeshaan fadhana waxaad tihiin dadka soo gaarsiin karo iyo dha- si dhaqsiya maamulka ku soo gaarsiin karo fariinta midka maskiinka ah hoos joogo adigoo ku soo gaaraa adiga hadduu ku soo gaarin inaad adigna la soo orodid aad maamulka u keentid maamulkiina inta la ordo ciddii lahayd asna u geeyo oo shaqadii sidaas ay ku sax macnaha ay ku naqato wax wanaagsan bulshadin ay wax wanaagsan ay ku haysato waxaan rabnaa marka ujeedka waa intaas hadalka yaanaan maarata idinku dheerayn maanta dhanaad joogteen raggii wax sharaxi lahayaan u dhaafaynaa ama raggii maarata toobiga sii furi lahay marka kulligii waa naga waaye aragsantihiin waa naga dowlad horaa lasoo wada qaarkiin lasoo shaqayseen qaarkiin dowladda horaa la joogteen annaga maaragtay waa dowladdii kadib waa waxa maaragtay annaga oy maaragtay waxtarkaynu u ahay laakiin haddana dhibaatadii aan kusoo dhex jirno dad dhibaatada ku dhex jiro wacyiga iyo wakhtiga lagu jiro ayaa wax ku baraayo marka aadaad u mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan dadkaynu wanaagooda iyo sharafkooda iyo karaamahooda aan ka shaqayno dowladduna horumarkeeda iyo sharafkeeda wuxuu imaan karaa hadduu dadku iyo iyo maamulka ay gacanta isqabsadaan haddaan gacanta leesqabsan wax imaahaya ma jirto hadduu shicibka xagga joogo dowladdina ay meeshaan fadhido hal xabo imaahaysa male annaga geed dheer iyo geed gaaban waa inaan u kornaa qof kastoo bulshadan fidnay haya ama qof kastoo bulshadan khalad ka galo inaan asagana ku ekayno asagana aan wax ka qabanno laakiin inaanaan dhihin dowladaa wax ku dheesho dowlada wax kuma dheeli dowladina waa qurxisay rabtaa dowlada wax kuma dheesho laakiin ninkaa wax ku dheeli shaarka haddoo soo gashade shaarka waa laga siibaa sharcigaana la marsiihaa oo haddii uu maaragtay maamul dowlo ku jiray iyo hadduu ciidan ku jiray iyo hadduu meel kasta ku jiray qofku hadduu dembi galo waa dembile qof dembi galana waa ma ahin dowlad ma ahin maaragtay dad kaleento ma ahin ummad kaleento waa qof dembi gale dembina ka gala qof kale walaalkiisa waxaa la rabaa markii sida uu yahay inay waxa loo dhigo waxaan rabnaa markii inaan aad iyo aad maamul wanaagsan iyo bulsho wanaagsan ayaa waxay ku imaan kartaa horumar iyo sharaf iyo dhibaatooyinkan ku jiro inaan maaragtay waxaan rabnaa dhibaatooyinka iyo abaarihin waa bateen in roobdoon la sameeyo oo maaragtay ilaahay la tuugo inuu ilaahay abaartan uu naga dul qaado oo ilaahay raxmaddiisa waasacana siiyo dhulka aan soo marray ayaantii aan joogaaba rooneedba oo xoogaa roob yar ku yiilaba maanta waaba socaweyne gubadaa lala socawa marka ilaahay raxmaddiisa inay noo timaadana in ilaahay la tuugo oo ilaahay la baryaan rabnaa oo la roob doono oo ilaahay maaragta aan tuugno ilaahayna ha naga bixiyo dhibaatadan waa ummadda soomaaliyeed si caam ahay dhibaatada u haysaa ilaahay ha naga bixiyo
waa tahay qeybaha dhexe barnaamijka ayaynu saaxiibyaal isla soo gaarnay markaana haddii aynu eegno guddiga een, golaha sh- aqalka waa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa ay een, su-aalo weydiiyeen wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan een, isla wasaaradda waxbarashada iyadoo oo halkaas ay kaga jawaabeen su-aalo dheer ah waa su-aalo een, dhowr ah guddiga een, horumarinta adeega bulshada aqalka sare amase aqalka sare u qaabilsan een, gol- xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee aqalka sare ayaa waxa ay su-aalo weydiiyeen mas-uuliyiintaas waxaana ka mid ahaay een, gud- een, xildhibaanada guddiga ah ee wasiirka su-aalaha weydiiyey senator een, dube oo ka mid ah sidoo kalena su-aalahaas waxaa ka jawaabay wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir isagoo su-aalaha ka jawaabay sidoo kalena ka warbixiyey een, waxqabadka guud ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya
su-aale inay si yara kululaanaya Eh, waana is- qayb ka mid a isla xisaabtanka hay-adaha dowladda oo haddii aan isla xisaabtan jirin iyo wax isweydiin qof walba xafiisku joogo siduu rabo ka yeeli lahaa intaa kadib waxaan rabaa ma badinayo saddex su-aalood bes baan rabaa inaan weydiiyo wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo iyo tiimkiisa Eh, waa marka koowaad eh, wasiirku wuxuu sheegay in boqolkiiba labaatan iyo shan dadka soomaalida caruurta soomaaliyeed wax bartaan Waa- runtii waa murugo waa wax aada u xun oo laga naxo maanta dunidu halkay marayso iyaynaan halkaa marayn laakiin anu dhinaca kale baan kasii eegayaayo waxay tahay eh, labaatan iyo shan kuwaa la teli hadday soo bixi lahaayeen even wax fiican bay noqon lahayd laakiin nasiib darradu waxay tahay labaatan iyo shan ka soo baxa xitaa ma naqaano waxay waxay soo barteen waxaan tusaale usoo qaadanayaa ardaydii lixdamaadkii kontomaadkii iskuullada ka soo baxday marka loo eego populationka iyo tirada guud ee soomaalida boqolkiiba laba ama boqolkiiba hal bay ahaayeen dadka kontonkii lixdankii wax baran jiray laakiin qofkaa ka soo baxaa dunidaba isagaa qabsan jiray meeshuu tagaba isagaa wax laga weydiin jiray waana boqolkiiba laba ama boqolkiiba hal Ee, nasiib darrada maanta waxay tahay iyadoo tiradiina yar tahay tayadiina inay meesha ka baxdo Ee, marka waxaan rabay inaan weydiiyo tiimka tayada gartay macallimiin hala tababaro wax la sameeyo ajandan prioritiga na mudnaanta halkay kaga jirtaa wasaaradda tayada waxbarashada weliba waxaa gaar loo sii khusaysa waxbarashada dawliga waxaa laga sheegayay waddan waddamada ka mid ah think inuu ruwaando yahay dadku caruurtooda hadda iskuullada gaarka loo leeyahay barayfatka way kala baxaanoo iskuullada dowladda ay geeyaan sababta iskuulka dowladda ayaa ka tayo badan ka barayfatka ah marka wasaaradda qof dukaan furtay ruwaando soo maaha exactly marka qof dukaan leh iyo dukaankiisa waa in lagu kormeero oo eego un manhajkiisa iyo waxaas laakiin mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay iskuullada dawliga een, iyo tayadooda iyo iyo iyo wanaag. marka taa maxaa qorshe kow idinka yaalla halkeyse kaga jirtaa mudnaanta Een, su-aasha labaad waa waa waxbarashada asaasiga markaan ka hadlayo su-aasha labaad waa tacliinta sare Een, inkastoo agaasimihii joogo haddana waxaan dareemaynaa tacliinta sare maalin dhaweedna golaha waa ka sheegay tacliinta sare ee dalka xogagaalna waanu nahay oo dee wasiirku ogyahay waa in badan baan kasoo shaqeeyey tacliinta sare aada bay u baabaasantahay dalku jaamacado mid iyo laba saddex baad moodaa magaalada iska da isteediyada ee magaalada muqdisho keliya meeqay jaamacadu maraya inagaas sideetan toddobaatan oo xamar keliya jaamacada xamar ku yaalla waxay la u dhigmaan shan iyo toban wadan oo afrikaan ah jaamacadaha ku yaal marka la isu geeyo iyo jaamacadaha xamar ku yaal baa isku mid ah Yani waxaa laga yaabaa inay yara adkaato saas halkan waxaa igu qoran jaad wadanka la yidhahda hal jaamacad buu leeyahay oo dawli ah iyo saddex barayfada gaambi iyo saddex jaamacadood buu leeyahay burundi toban south sudan sideed niger shan siralion labaatan shan iyo toban dal haddaan isu geyno jaamacadahooda iyo xamar oo keliya isku mid ah jaamacadaha soomaaliya haddii la isu geeyana ilaa soddon dal labaatan dal afrikaana laga yaaba boqol iyo labaatan marka waxaan faraha badan maxaa idinka qorsha ah wasiiradii hore wasiir waa ku dhinka waaye arrintaa inay wax ka qabtaan marka ustaad faax cabdilqaadir waa arrintaa waa weydiinayna sidaasay iska ahaanaysaa caruurteena albaab la furay afar maqsin ah shahaado laga soo siinaya mise lugooyada caruurta la lugooynayo xal baan u haynaa su-aasheeda saddexaad waa su-aal qowmiya waddaniya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii nineteen ninety one iskuullada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waagaa la odhan jiray hal iskuuloo magac carbeed la kuu ooli jiray laba iskuul baa ku ooli jiray iskuulka jamaal cabdinaasir iyo iskuulka cumar bin khadaab atiguna hargeysa ku ooli jiray iyo sheekh sheekh suufi mu ahayn magac carbeed nin sheekoo magaalada ehlulbeled buu ahaa ehlulbeledkii magaalada wahaa sheekh suufi nin carbeed ma ahayn labada iskuul baa magac carbeed nin soomaaliya oo saddex iyo tobankii leegadaha ha sakhawdiin iyo macalin jaamaci oo dad la yaqaan weeyo halgamayaala saddex tobankii ka tagsanaade
xogogaal baa ka ahay labada iskuul baa wax magac carbeed leh jamaal cabdinaasirna sababta loogu bixiyey waa garanayna cumar bin khadaabna waa amiirulmuuminiinkii waa la garanayna laba kun labaatan iyo saddex waxaan raadinaa iskuul magac soomaaliyeed leh haddaan soo tirino waa helaynaa inta kale waa magacyo carbeed marka waa aqbalay magacyada saxaabadii waa aqbalay magacyadii khulafaa raashidiinta waa aqbalay magacyadii xitaa taabiciinta waa aqbalay magacyadii imaamyada waa aqbalay afarta imaamba afar iskuul baa loo kala yidhahdaa mid xitaa cadaado ku yaalla waxaa la yidhahdaa imaam maalik mid kale ku yaalla xaggan abu xaniifa boor halkan ii sheeg waa beri marka waa waa naqa waa wada aqbalay imaam shaafici waa caamba intaas oo dhan waa ogol lahay oo dee waaba diiniyan laakiin wasiirow magacyo aanay caruurta dhigataa garanayn meelay ka yimaadeen ilaahay buu ogyahay oo waalidku aanay garanayn oo annagoo siyaasiyiin aanay garanayn baa caruurtayadii iskuulladaasay ka soo baxaan ma naqaan tusaale yar jaabir bin hayaan nin la yidhahdaa jira halka buu ku yaalla afar jishar diino nin baa weydiya waxuu ku war jaabir bin hayaan waa qolaba waa ayuu wuxuu ku ninkaasi inuu shiico yahay baan u malay waan honestly waaba google gareeyo waa filasuuf shiica waxaa ku yaalla waa ibnu qusayma waa alnasr waa macrifa miya ha alfajri alfaraj almuntada yani ilaa boosaaso ilaa boorame ilaa xamar ilaa kismaayo waa saasay ugu wada qoran yihin waxay ugu cajiib badnaa iskuulka beledweyne ku yaalla uxud la yidhahdo uxud uxud meeshii saxaabadaba lagu laayay hata sheekh ismaaciil jimcaale haddii loo bixin lahaa ya ama de de dadkii aadan cad oo kalea ka yimi dad waaweyn baa ka yimi cabdillahi ciisaa ka yimi eersas laakiin markaa wasiiro bal arrintaasna xataa iskuul usaamo la yidhahdaan arkay wuu jiraa soo ma wada jir sare tadaamun baa loo bixiyey dhama yaasiin cartan waxaa loo bixiyey anwaar marka bal taana waa su-aal qowmiyihe soomaalinimadii goormaa lagu soo celinayaa iskuuladeeda waxaan kugu dambaysiinayaa su-aal kale oo iyaduna rijinalah waa ka soo yaro degayaa tii kale scholarship-yada muddo dheer looma sinayn muddo dheer looma sinayn maamaha soomaaliyeed oo la yidhahdo dheriga qofka ugu dhowaa lafta kala baxa ayaa lagu ableygarayn jiray bal taasna waxaa wasiir faarax iyo tiimkiisa bal waxay idinka meelayaalaafurnaana inaan uga uga jawaabno
dalkeenna marka adduunyada loo fiiriyo wuxuu kaga jiraa meesha ugu hooseysa ee fursadda helitaanka waxbarashada meesha ugu hooseysa laba qof iskuma khilaafsano maalmadhid waad maqlayseen soomaa dalkeenna wuxuu meesha ugu hooseysa kaga jiraa ee, musuq maasuqa iyo wuxuu meesha ugu hooseysa kaga jiraa ee, umulraaca iyo wuxuu meesha ugu ho- wuxuu meesha ugu hooseysa kaga jiraa waxbarashadu kaga jiraa maxaa lagu qiimeeyaa waxbarashada dal uu leeyahay waxaa lagu qiimeeyaa inta hesha fursadda waxbarasho ee joogto da-da waxbarasho marka haddiiba da-da laga soo qaado waxbarasho inay tahay lix sano ilaa siddeed iyo toban sano inta fursaddaas hesha markii laisku celceliyo boqolkiiba labaatan iyo shan waayo macnaheedu waxaa waaye boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadka da-daas joogo ma haystaan fursad waxbarasho ma haystaan dadka aan fursad waxbarasho haysan marka dadka da-daas joogo waxaa lagu qiyaasaa inay shan milyan yihiin marka boqolkiiba labaatan iyo shan macnaheedu waxaa waaye hal milyan ayaa fursad haysato afar milyan ayaanan fursad haysan adduunka meele waxaas ka jirta lama arko dowlad faqiira ha noqoto maxaan ku idhaahdaa eh, duruuf kasta ha ku jireeno dadkaas ay ku jiraan dabcan tiradaas waa sii kala badan yihiin waxaa laga yaabaa markaad kor aado ood puntland iyo somalilan aado tiradu inay kor u yarkacayso dhowr iyo soddon afartan inay gaartaa laga yaabaa markaad hoos u soo degto galmudug iyo koonfur galbeed iyo aad timaadid tirada waxaa laga yaabaa inay dhowr iyo toban boqolkii inay noqoto dadka wax heli karo oo fursadda heli karo Ee, waxa kaleeto oo qualitiga waxbarashada iyo nooca waxbarashada iyo waxyaabahaas waa waa sheekooyin kale waay dabcan waxaa fursad helid la-aanta ay ku sii badan tahay bulshooyinka nugul oo ay ugu horeeyaan gabdhaha oo ay ku xigaan barakacayaasha iyo dadka ee, baahiyaha gaarka ee qabo Ee, su-aashu waxay tahay maxaa keenay inaynu saas noqon sideedaba waxbarashada adduunka mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay dowladay saaran tahay sida amniga mas-uuliyaddiisa ay dowladda u saaran tahay oo garsoorka mas-uuliyaddiisa ay dowladda u saaran tahay waxbarashadu shaqo private ama ah waxaa loogu talagalay sida dastuurkaba ku qoran sharciyada caalamiga ku qoran xuquuqul insaanka ku qoran sustainable development goaleska ee united nationka iyo adduunka ku heshiya ku qoran waxbarashadu waa xaq uu muwaadinku leeyahay xaqaas waxaa lagu leeyahay dowladdaa lagu leeyahay Ee, waxaa laga yaabaa dowladdu waxbarashada ay bixinayso tayadeeda inay hooseyso ama wax aysan bixin karin ay jirto kuwaasaa loogu talagalay hadday jiraan iskuulle private hadday jiraan ganacsato hadday jiraan hay-ado ka shaqeeya inay fursaddaas waxbarasho ay bixiyaan Ee, waddamada horumaray ee, waxbarashada dhan dowladda gacanta ku hayso in yar mararka qaar boqolkii toban boqolkii meelaha ugu badan tahay shan iyo toban ayaa private ah inta kale waa waxbarasho ay dowladda leedahay marka waxaan heerkaa u gaarnay dowlad waxbarashadii iska leh oo maalgelisa oo hagta oo ka shaqayso ayaa la waayay dowladaheenna markii la aasaasayeyna dee priority kale mudnaan kale oo ka sii khatar badan ayaa dadka u soo baxaysay oo ugu horeyso arrinta amniga ay ugu horeyso dabcan qeyb waxaa ka ah wacyiga dadkeena iyo wacyiga dowladnimada naftiisa ee dadku umaanay baraarugin waxbarashadu maxay tahay iyo ahmiyadda ay leedahay Ee, waxbarashada waxaa loogu talagalay inay abuurto dhowr arrimood qofka inay farsamo barto inay aqoon barto qofka waxbarashada uu wax ku noqdo iyo waxbarashadu inay dadka wada noolaasho barto atacaayush waxaa la yidhaha living together waxyaabahaas hadda markay naga maqan yihiin oo aanu isdilayno oo aanu wada noolaan la'nahay sida hadda waxa meelo badan oo dalkeena ka dhacaya ah macnaheeda waxaa waaye raad waxaa ku leh waxbarashadeenna ama yaraanteeda ama sistamkeeda ama eh, tayadeeda ayaa ayaa raad ku leh ummado badan oo adduunyada joogo waa kala diin waa kala dhaqan waa kala af waa kala isir ismana dilaan anaga anagoo waxaas wadala waxaan isu dilayno waa wax la xiriira la-aanta waxbarashada Eh, mararka qaar waxaan aada u soo dareema hadda intaan wasaaradda imid in dad badan oo waxgarad ah mas-uuliyiin ah aqoon-yahan ah aanay xaaladda dhabta ah ee waxbarashada dalkeena aanay ka warqabin way u haystaan inaan iska fiicannahay jaamacadaa meel ka furan eh, dadaa meel la aaday scholarshipaa la tegey laakiin haddii waayadan dee raaja lama isticmaalo waagi hore raajataa la isticmaali jiray oo qofka feeraha qofka feeraha wax- wax ka lagu ogaan jiray ditore laakiin haddeer scan iyo m r i iyo waxyaabo kaleo waxaa soo baxay diagnosi wax kasta ka shifaya xaaladeenna haddii iskaan la saaro oo dharkan aan iska siibno dad qurux badan ma noqonayno bulsho qurux badan ma ma noqonayno Eh, marka si guud xaalkeenna waa midkaas waxbarashada yar ee jirta marka waxaa iskale dad hay-ada ah bulsho ah ama dad ganacsataa iskale waxbarasho aada u qaali e ma aha marka loo fiiriyo duruufaha ay ku sugan yihiin qofkii wax heli karay dadkeenna ilmihiisii waa watay meel kaleu geystay markaan weydiiso reerkii aaway wuxuu ku dhahayaa haddee ilmihii waxbarashii soo gaareenoo waa dee ugandaan geeyo kenyaan geeyo istanbuulan geeyayuu ku dhahayaa waxaa isugu soo haray kuwa aan meeshan wax badan heli karin kuwaasaa iskuulladan hadda aan aragnay waxuu dhigaa kuwa badanna oo malaayiin ana haddii la yidhaha iskoolka bishii waa laba doolar ma heli karaan marka horta xaaladda guud ee waxbarashadeenna meeshaasay joogtaa waxaa kuu soo hartay eh, wasaaradda Eh, runtii wasaaradda markaan imaadnay aniga iyo wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka eh, akhyaartan kale waa naga soo horeeyeen Eh, waxyaabo wanaagsan oo la qabtay waa soo aragnay waxyaabo culays weyn oo ka jirana waan soo aragnay waxyaabaha la wanaag- wanaagsan oo la qabtay waxaa ka mid ahayd maanta manhajka waxbarashada ee dugsiga hoose ilaa dugsi sare labiyo tobankiisa sano waa dhammaystiran yihiin maadooyinka oo dhan waa dhammaystiran yihiin yacni taas waxaa runtii eh, guul weyn dadka qaar lama socdaan waxay iska dhahayaan manaahij kala duwan baa wadanka ka socota oo waxaasay dhahayaan laakiin runtii ma jirto taas waa wasiiradii naga horeeyey shaqo fiicanay ka qabteen meel fiicanay soo gaarsiiyeen waa laga yaabaa inuu u baahan yahay in muraajaco lagu sameeyo oo la horumariyo oo waa, waa, waa suuragal laakiin meel fiicanay joogtaa waxaa kaleeto iyadan meel fiican laga soo gaaray wax la yidhaahdo information education management information system nidaamka xogta waxbarashada waxa ay leedahay wasaaraddu nidaam xogta waxbarashada oo haddii aada haysid imis number oo arday joogo dhobley oo saakay inta iskuul laga bedelay iskuul kale loo bedelay oo sistamka la geliyey sistamka haddaad gasho waa arkaysaa saakii dhaqdhaqaaqa iskuulka dhaqdhaqaaqa bedelka ee iskuullada ka socday waa arkaysaa ardaygaas iyo macluumaadkiisa iyo sawirkiisa iyo waalidkiisa iyo teleefonkiisa iyo meesha laga helo kulli waad waad helaysaa iyadan meel fiicana laga soo gaaray xoogaa yaroo culaysay waa iska jirjiraan gadaalanka aan aan ka sharxi doonaa Eh, meelaha culayska weyn uu ka jiray waxaa ka mid ahayd macalinka dowladdii soomaaliyeed oo shaqaalo leh oo askar leh oo xildhibaano leh oo mushaaraad bixiso oo agaasimayaal leh waxaa bay roolkeeda ku jira sagaal boqol oo macalin keliya dalka soomaaliyana wuxuu u baahan yahay boqol iyo labaatan kun oo macalin si dadkiisa wax loo baro marka oo macalin yuu dalkan u baahan yahay si dadkiisa wax loo baro bayroolka dowladdaadana waxaa ku jiro sagaal boqol oo macalin kun xaataa ma dhamo marka waa garan kartaan gaabka intuu la egay sagaalkaas boqol oo macalin badankood waxay joogaan muqdisho waxay wax ka dhigaan dugsiyo dowladda ay leedahay oo lix iyo labaatan dugsi ah oo bilaash lagu dhigto Eh, gobollada waxbaa ku firaarsan konton konton iyo waxtaas lamida laakiin gobollada haddaad tagto ma helaysid dugsi dowladdu ay leedahay oo free ah oo wax lagu dhigta ma helaysid Eh, marka culays weyn ayaa meesha ka jiray culaysku ma aha lambarka inuu lambarka lambarka keliya ma aha laakiin dowladdu male mas-uuliyad ma ka saaran tahay waxbarashada intaanaan heli karnaa waa yar tahay iyo waa badan tahay waa howl kale runtii tallaabadii ay ku tallaabsateen ansixinta miisaaniyadda inay ku dartaan shaqaalaha dowladda ee la qaadanaya saddex kun oo macalin waa tallaabo waxay ahayd annaga aanu aragnay istaraatiijiga oo aada u weyn maxaa yeelay waxay gundhig u tahay meel wax laga sii bilaabi karo laga yaabaa shan sano kadib inay soddon kun gaarto afartan kun gaarto dadkeennu isla gartaan madaxdeennu isla garato xildhibaanadeenna gartaan ahmiyadda arrintan ay leedahay iyo sida ay ay ay muhiimka u tahay Eh, marka waa bilow wanaagsan oo meel fiicana dabcan macalimiinta shaqaalaysiin keliya kama maqno macalimiinta tababaraa ka maqan soddon kun oo macalin ayaa iskuullada wax ka dhigto iskuullada privateku on idiin sheegaya labaatan iyo laba kun oo ka mida ma tababarno wuxuu soo bartay nersin iskoolka biology uu ka dhigaa macalinnimo uma soo looma soo tababaro wuxuu soo bartay i t iskuulka physicsu uu uu ka dhigaa macalinimo uma soo uma soo tababarno runtii macalinnimaduna waa xirfad mar dee xirfadda qofka haddaan la barin maxaa yeele macalinimadu waxay u baahan tahay ardayga maskaxdiisa nafsiyaddiisa habka uu wax u gaarsiinayo dhibaatooyinka uu qabo waa qof maskaxdiisa lagu dhiibay inaad qaabayso marka buug iyo qalin iyo waxaan xifdi iyo waxaan samey iyo keliya keliya kuma filna Eh, marka macalimiinta hawshooda iska badan tahay laakiin tallaabadaas runtii waxay ahayd tallaabo aada iyo aada u muhiimsan Eh, waxaanu aragnay oo kaleeto in dadku culays uu ka haysto serviska dowladda ay qabanayso serviska dowladda ee waxbarashada u qabanayso waa yarya tusaale dowladdu waa saan sheegnay iskuulle male free lagu dhigto marka intaa yar laga reebo bilaash lagu dhigto iskuulladii waalidiinta lacag ka bixiyo Eh, macallinkii waalidiinta lacag siiyo dowladda uma shaqeeya imtixaanka sanadka laytoonaad marka la gaaro ayay dowladdu leedahay imtixaankan kaa qaadaynaa si aad u qaadato shahaado la aqoonsan yahay dowladdu markaa waxay dhehaysaa lacag aan imtixaan ku qaadna ma haynee annagaa dowladdii ah keena lacag idinka waa halkii shaqo ee qofka usoo doontay dowladda labiyo toban sano kadib imtixaanka uu galayaa marka intuu lacag iska bixiyo markuu dhammeeyo oo u gudbo oo u yidhaahdo shahaado ha la isiiyo waxaa la dhahayaa shahaadana lacag baa lagaa rabaaye lacag keen wixii waanu qiimeynay eh, waa la tashanay wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha go-aan waxaanu ku gaarnay in culayskaas laga qaado waalidka dowladdu ay dusha iyada saarato imtixaan ay dowladda qaadayso ee lacagta imtixaanka lagu qaadi lahay ken arday la dhihi karo ma jirto shahaado dowladda ay bixinaysana lacagan kaa rabnaaye ee ken oo dowladda ay ay u baahan tahay iyadana waan waan ka dhaafnay waa maqashana kolley laga yaabo dadka aad ay ugu riyaaqeen wax aada u yar waaye waa wax aada u yar laakiin waa wax guri kasta iyo qof kasta taabanaya Ee, culeysyada runtii kale oo jira waxaa kamid hadda waxaan idiin sheegay manhajka inuu diyaarsan yahay uu fiican yahay laakiin buugta waxaa soo daabaca dad ganacsato ah buugta waa qaali marka shalay tiyaatarkan joogay ardadii iyo dadkii ila hadlayay yacni dhowr qof oo kamid waxay ka hadleen buugta qiimaheeda yacni gabar yar waxay sheegtay sideedaa nahay oo oo reera aabbaha ma shaqeeyo hooyadeena meelahaas wax ka soo qarqaraabta Eh, shan ka mid a iskuul aada laba boqol iyo afartan doolar aa buugta aan aan ku bixinaa runtii iyaduna waa wax kaleeto oo oo iyadana culays kale ah marka howlahaas qorshayaalaan u sameyn
gudahanageystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynayna barnaamijka inta hawada ka baxayay cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa farsameynayay sidaas iyo nabadgelyo